bismillaah marka koowaad waxaan ka hadlaya waxay tahay ugu dhaliyey inaan ka hadlo horta magacayga suldaan maxamed weli qalifi axmed macalin baa la yidhaahdaa marka koowaad marka labaad dhibaatadii ka dhacday laascaanood oo adduunyada dhan ay ka falcelisay soomaaliya oo dhanna ay ka xanuunsatay baa igu kalifay inaan ka hadlo dhowaan ma aanan imanin idaacad iyo ka hadalkeeda waxaan ka tacsiyeynaya walaalaha ah ee reer laascaanood oo dhibka uu gaaray ciidamada militariga ee muuse biixi ee mataqaana somalilan ay xasuuqeen dadka maatada bermageydada iyo maxaanku ihahdaa caruurta iyo haweenka sida foosha xun loo laayay cid kastoo wax garanaysana ay ka xanuunsatay taas marka koowaad waxaan ka tirayaa tacsiya tiiraanyale inta dhibanta ilaahay u naxariisto inta yacni mataqaana dhaawacana alla habiskeeyo qodob waa qodobkaas waa tacsiyo walaalaha ee reer laascaanood aad baan ula xanuunsanaynaa waa la xanuunsanayna waa la tiiraanyaysanahay waana ka tacsiyinayna waa qodob qodob koobaad qodobka labaadi wuxuu yahay waxaa fariin u dirayaa maamulka muuse bixi iyo dhammaan cid kasta oo wax garanayso oo ka xanuunsanayso dhibka reer laascaanood gaaray oo soomaaliyeed iyo dhammaan adduunyado dhanba maxaa yeelay muuse bixi iyo maamulkiisa waxaan u dirayaa oon leeyahay walaalayaal shalay wixii aad ka xanuunsateen oo dowladdii militariga ahayd ay idin yeeshay oo idinkuba aad ka mid ahaydeen oo shacabka reer somalilan loo geystay waxaan u malayaa xilligaas siddeetan iyo siddeed iyo arday baan ahaa degmada waxaan joogay cabdicasiis ee magaalada muqdisho arday baan ahaa aniga oo maxay ahayday lix saac socda yaa waxaan oo ka soo baxay iskuulkii yaa waxaan maqlay idaacadda xasuuqa loo geysanaya dagaal ka dhacay meeshaas madaxaan qabsaday laamiga dhexdiisa ayaan fadhiistay waxaa igu soo baray sargaalkii haystay degmada cabdicasiis saldhigga bari oo la yidhaha buurane maxaa kugu dhacay buu wuxuu yidhi waxaa ku yidhi waxaan ka xanuunsanayaa dadka reer soomaal waqooyi galbeed oo la laynaya taasaan adeer ka xanuunsaday baan ku yidhi xanuun kale imahaya marka nin darwalkiisa ee cili ahaa oo la yidhi caliyare yaa yidhi wiilkan yarka oo ardayga oo xanuunsanaysaa ka xanuunsanaya waa mareexaan marka adeer ma kacandiid baa tahay buu yidhi may kacandiid maahiye waxaan diidayaa buu yidhi ummad soomaaliyeed oo shacab ah in la xasuuqo taasaa kacandiid ahaan ku yidhi cid kastoo taa ku dhaqaaqda waa kacandiid waa igu qoslaway soo qaaday xaafadaydii way keenay waxaa maanta marka la mid ah tiyo kale oo aad tidhaahdeen soomaaliyaan aga go'aynaa oo aad tidhaahdeen xawaalwadareediya xanuun baynugu kaliftay annagoo saa idinla xanuunsanayno cid kastoo soomaaliya oo shacaba idinla xanuunsanayaan wax garanaya xanuunka wax idinku kalifayna ay wax cad oo jiro ay tahay oo daah la qarin karin mid middi ka dara inaad idinku samaysaan oo tilaab military aad u adeegsataan dad shacaba oo rayid ah oo guryahoodii jooga oo magaaladoodii jooga oo maxay ahayday waxba ganabsan oo caruur iyo haween ah dhashiiko iyo hub in lagu bilbilo la laayo waxaa la barakaciyo dee xanuunkii maalinkaas wixii aad la go'ayseen weeyaan waxaad ayagana ku samaynaysaan ooy tahay sababteeda annagana soo raaca oo nala go'a qofka muuqafkiisa in la yidhaahda saan rabayaal haddaada yeelina waa ku xasuuqaya micnaheedu waxay tahay siddeetan iyo sideedii oo kale wixii laydinku sameeyey inaad maanta samaynaysaan laakiin waxaa ka fiicnay muuse biixi wax ka beddelan inuu la yimaado oo wanaag ah ama soomaalinimo ah wuxuu sheeganaya markaasi miridhal lahayd oy ahaan lahayd wax yacni jiro laakiin maanta ceeb buu ku bedeshay wuxuu jirayen uu sheeganayn waxay noqdeen waxaan salya raad lahayn oo wixii shalay soomaaliya xasuuqayna isagu ahaa maanta waxaas xasuuqay laascaanoodna waa asaga waxaa dheeri ah hargeyso iyo burco xasuuqi labaad weeye midkan xasuuqi labaad oo iska geystay hargeysiyo burca keedii labaad weeye laascaanood oo suu adeegsanaya militariga waxaan aad ugu mahadcelinayaa boqor buur madow iyo isimadii iyo dadka ka dhiidhiyey iyo golihii baarlamaanka ka hadlay oo cabdiqani iyo ay ka mid yihiin ninka la yidhaahdo barqad batuul iyo ay ka mid yihiin aad baan aga mahad celinaya dadkaas soomaaliyeed oo wax garanaya oo ka xanuunsaday reelaas canood xasuuqooda cid kastoo ka dhiidhisay ama mataqaanaa ka xanuunsatayna waan iga mahad celinayaa waa gartay suldaan maxamed weli arintaada baaqii waxay ku saabsantaha iyo dhaliilaha meesha wixii ka dhacay maalmahanba dagaalo ayaa ka dhacay rabshado wata ilaa iyo dhowr iyo toban qof ayaa lagu qiyaasaa inay ku dhinteen intaas in ka badan ay ku dhaawacmeen shalay u dambaysay isgaarsiintii ayaa la jaray mar haddii dadka sool degan laascaanood ay dhibanayaal yihiin oo dowladii la magacbaxday somalilan dhibaatada ay ku hayso talena faraha ay ka baxday maxaa la gudboon dadka degan magaalada laascaanood oo kale mar haddii banaanbaxyo dhacayaan rabshado wata rabshadihii banaanbaxyadan dhibaatooyin ay soo gaarayaan maxaa la gudboon xalkaas muxuu ku jiraa waa mahadsan tahay wuxuu xalka ku jiraa horta mar kasta rabshad iyo dagaal iyo wax lagu dhintaa la sii wado anugu ma iclaaminayo xal wuxuu ku jiraa in ciidamada militarigaa oo la dul keenay shacbigaas in laga dul qaado wixii ka bedelanna xal iyo wadahadal loo gudba taasuu xalka ku jira dhinaca kale dowlad goboleedka puntland madaxweyneeda mar uu hadlayay wuxuu sheegay inay arrintan fiirsan karin marka maxaad u malaynaysaa inuu samayn karo maadaama puntland lafteeda laga qabsaday dhowr magaalo oo ay gacanta ku hayaan somalilan oo ay ka mid tahay laascaanood
waxaa ka imaan karaa dowladdani puntland mar haddii hanjabaad ay imaaday dhibaatooyinkaasna ay dhaceen madaxweynahana uu ku baaqay dagaal hadde dagaal wiil baa ku dhintay oo wiilkuma dhasho meeshaas waxaa laga firan karaa in dad soomaaliyeed laisku xasuuqo oo muuse biixiya deni ay isu adeegsadaan dagaal militari meeshaasna dad uu ku barakaco mar labaad dhibaatadii loo geystay dhibaato ka daran loo sii geystay shacabkaas korkooda lagu dagaalamaya dhallinyarada soomaaliyeedna la isku laayo taas ma qaba waxaan qabaa wax kasta oo mataqaanaa dhacay in wadahadal lagu xalliyo ciidamada militariga ee ka soo duulay meesha la yidhaahdaa hargeysa ee muusa biixinaan laga dulqaado oo celiyo loo gudbo waanwaan ee isimada waxgaradka soomaali dhammaanteed meel kastoo joogtaba in laga qayb qaato la damiyo xiisadda iyo dabka kacay waata ugu dambeyn suldaan maxaad ugu baaqi lahayd suldaan maxamed weli maxaad ugu baaqi lahayd dhammaan dhinacyada isku haya somalilan gaar ahaan laascaanood
waxaan ugu baaqayaa in dabka kacaya la damiyo wixii lagu damin karana waa inuu caqliga taliyo waa in soomaalinimo loo gudbo maxsana in yacni qabiil la taagnaado xasuuq la taagnaado dadaan waxba galabsan la taagnaado oon cashar laga baranin oo ummad iyo dagaal iyo dhibaato iyo barakac semberi aanu mataqaan caqlignadii uu ku soo gororsado taasi ma aha arin saxa soomaalinimona maaha dalkuna kuma degahayo waxaan qabaa in lagu bedelo caqliga inuu shaqeeyo oo loo adeegsado in la bedelo ciidamada la qaado laga qaado gobolka wixii tabasho ana lagu dhammeeyo wadahadal iyo waanwaan lagu dhammeeyo